xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ayaa si weyn muddooyinkan ugu dambeeyeyba isugu khilaafsanaa cidda awoodda u leh qabashada dood qaran hase ahaatee kadib bilo uu dalku ku jiray ismaandhaaf siyaasi ah ayaa ugu dambayn maanta saddexda xisbi ee somalilan ay isla qaateen in dood qaran ay qabtaan guddi dhexdhexaad ah ugu horreyn guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye muuse biixi cabdi ayaa sidan warbaahinta u sheegay qodobka koowaad waxa weye haddaanu xisbada qaranka nahay inaannu ka heshiino oo aannu meel go'aamo cadad ka gaadhno sidee doorashadinkii soo socday sanadka dambe shan iyo tobanka madaxweynaha ta madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo guurtooda ku xigtooyana aynaan iyana weli sharcigeeda dhiman yahay inaannu ka soo saarno xal aannu ku midaysannahay oo lagu wada qanacsan saddex xisbiba oo ah in doorashada wakhtigeedii idam ilaahay aynu ku qabanno wixii ay u baahan tahay hawla'aana aynu sii dhammayno qodobka labaad aynu ka doodi doonaa waxa weeyaanu isla garannay inaynu ka hadalno ictiraaf raadintii iyo caalamka adduunka somalilan wixii kaga maqan inay ka wada doonato waxaanu soo aragnay inay adduunka wax badan badan badan aynu ka tabanayno inaynu wadajir arrintaana eegno oonu ictiraafkeenna iyo xuquuqda caalamigeennaga maqan wada doonanno ilaa hadda la islama qaadan qodobada ku jira ajendayaasha dooda qaran hase ahaatee waxa carabka lagu dhuftay inay ka mid noqon karaan arrimo la xidhiidha doorashooyinka kala duwan iyo weliba in dib loo eegi karo dastuurka dalka haddii ay laga maarmaan noqoto gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa isaguna sidan sheegay laanna waxa weye waa markii u horraysay ee labiyo labaatanaad sannadan joogno aynu isnidhi war maxaa inaga xumaaday maxaynu yeelnaa tala midaysa yeelnay ilaa burco maalintii lagu go'aamiyey goonistaaga mar qolo dambe dib iskuma soo noqon oon lama odhan maxaynu yeelnaa waxay noqon doontaa insha allahu tacaala beej cusub oo beej dahab uu noqon doonaa dadkiinu ku waana wax waana iska soo baxaan insha allahu tacaala idinkana aydii noqota foundation adag oo dowladnimadeena adkeeya ee ka soo bixi doona gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna dareenkiisa ku aadan heshiiskan saddexda xisbi gaadheen sidan ku macneeyey waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa geesinimada iyo laabxaadhnaanta ama furfurnaanta ay muujiyeen gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga xisbulxaakimka iyo mujaahid maxamed kaahin oo runtii hawsha asle wax badan ba iyaguna qaybtooda ay ka qabteen waxaan ugu bishaaranaya shacbiga in wixii dhammaystira ee ku saabsan axsaabta ka dhimanna way dhammaystirayaan wixii kale sida shirka loo socodsiinaya iyo wakhtiga la qaban doono iyo waxaasoo dhanna waxaynu ka sugaynaa faahfahintooda insha allahu akaademiyada cidda loo igmaday inay doodan dhexdhexaadiso ayaa ah akademiyadda nabadda ee somalilan cabdiraxmaan aw cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan ahna guddoomiyaha akademiyadda ayaa isaguna sheegay waad ogeydeenoo walaaho baa dadka ku jiray talow maxaa dhici doona talow maxaa la yeeli doonaa waxaana dib ugu noqotay malanti ay ku caanamaashay ahaa in laysku yimaado lawada tashado laysku tanaasulo inu hiddaha iyo dhaqankaba u lahayn hadduu ilaaha yidhaa hadhay carqalada badan socod dheer baynu mxuha u diyaargarownay shooyin badani soo socdaan waxsigaa laama iminka kaasi inuu gaaro waa markii ugu horraysay taariikhda somalilan ee xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka ahi ay isla qaataan in dood qaran lagu faaqido duruufaha siyaasadeed ee dalka hor yaalla taas oo xilligan wax la iska weydiinayo arrimo badan oo taabanaya mustaqbalka somalilan ismaaciil xuseen farjar v o e hargeysa